ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan ow cali owkheyre oo krowga beledkumbaydhawo maalindhishaleh haytinikoy waana lahaka dhoway iyo geeka kulunla gaadidi gulo wasiirada koonfur galbeed iyo odayaalka dhaqanka ra-iisul wasaaraha iyo shil gudoomiyey kulankii gulo wasiirada waana wehli madaweynaaga dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen kulankayaha ay koodhunku wada hadali sidii landardar gelii lahay hoolo tubo qaranka koonfur galbeed oo ra-iisul wasaaraha sheegay iniya et muhiim e waana lambaahanyi golo wasiirada koonfur galbeed in waa ku dhalaalan shaqadaas waana gobdaan ra-iisul wasaarahiya sidoo kale maybaa golo wasiirada koonfur galbeed unku warbiyey kooyow iyo baydhawo usoona sheegay ini qiibku etadha kulumowka qiibo shilgadiisan ee bulshada sidii usuwal unku ogaadan lahay fikir iyo ka-eedan hor un dareeriyowka howlo qarankanyaara sababaha aan halkan u joognana waxay tahay dowladda sideedaba sharciga ugu weyn ay heli karto waa aqbalaadda ay ka hesho shacabkeeda aqbalaadda shacabkeeda ay ka heshana waxay ku salaysan tahay adeegyada ay fuliso adeegyada ay dowladda fulisana waxaa fulinaysaa heerka dowladeed oo ugu dhow shacabka macnaheedu marka waxay tahay idinkaa shacabka u dhow degmooyinka iyo tuulooyinka idin hoos yimaadaa idinkaga sii dhow maadaama marka annaga kulligan nala ka rabo si dowladnimada aan u xoojinno inaan kasbanno shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedna waxaan ku kasba karnaa keliya inay dareemaan ka dareemaan amnigooda inay ka dareemaan mustaqbalkooda oo bulsho caafimaad qabta bulsho aqoon leh lasoo saari karo inay ka dareemaan dhaqaalahooda maalmeed iyo ganacsigooda mustaqbalka taasaa waxaa lagu cabiri karaa marka dowladda soomaaliyeed guud oo idinka a qeyb ka tihiin sida ay ula falgelayso shacabkeeda annaga ka xukuumad federaal ahaan iyo idinka xukuumad dowlad goboleed ahaan waxaa nala ka rabaa marka inaan hayno qorshooyin ku qotama sida loo soo celin lahaa dowladnimada taasoo aasaaska ugu horeeya uu yahay adeeg noocee ah ayaan sii karnaa bulshada soomaaliyeed iyo sawir noocee ah ayaan ka bixin karnaa dowladnimada dadka annagaa u adeegna annagaa sawirkii ay isku fiirinayeen ama muraayaddii isku fiirinayeen ah sida annagu aan u dhaqanno ayaa laba arrin ka turjumaysa kow sida dadkaas mustaqbalkooda ay u arkaan soomaaliyeed iyo labo waxa laga aamini karo dowladnimada soomaaliyeed fariintaas culus marka oan xambaarsan nahay awgeed ayay waxay muhiim tahay annaga inaan aqbalno inaanan waxba qaban karin idinka la-aantiin idinkana aadan qaban karin wax annaga la-aanteen si kale haddaan u dhigno haddii aanan xaqiiqda indhaha ka dadanaynin annaga oo ah dowladda federaalka iyo dadka hadda matalay iyo dowlad goboleedyada kulligoon hal dowladaan nahay meelna ma gaari karno haddii aanan si wada jir ah waafi ah aanan u shaqayn dadkii shalayto markii aan magaalada imid na soo dhaweeyey aniga iyo waqtigeyga oo kumanaanka ahaa oo isu soo baxay sababtay isugu soo baxeen waxay tahay inay rijo ka qabaan dowladnimo ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali kheyr iyo geeka kormeeri qiibo ku tirsan wasaarado koonfur galbeed oo kiyaalaan madaxtooyada gudaaji use onadha filow ra-iisul wasaaraha inay isu booqasho kaseeda gobollo kale oo ku tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed